cabdicasiis yuusuf muuse waa lahaa qulfaadkheer waxaan u arkaa arrin aan fiicnayn waa nacayb ku salaysan takoor midab iyo takoor diimeed waddankan waad ogtahay argixisada sidae u gashay koob iyo tobankii sebtembar unbaa hadda ina dhaafay arrintaas inay iskuulku sidaas u sameeyeen ma kula tahay taxadir ay samaynayeenun wallahi iskuulku wuu taxadari karaa waxyaala badan ku taxadari karaa laakiin cunugan ma uu samayn wax kiimikaal ah amba wax dhibaato u keenaya amba wax mataqaanaa u ekaan karaa waa saacadaha un la xirto un wax hadda dhib u keena u malayn maayo walaal mukhtaar cali cabdi waa ladhahaa ee, run ahaantii waxaanu arkaa arrintaas ee, arrin nacayb muslin ah oo jinsiyad ku salaysan sababtoo ah qofka muslimka ah nooc walba uu yahay haddii uu horumar sameeyo waxaa loo arkaa inuu yahay argagixiso magacaada warkiisa cabdisalaam maxamed cabdisalaam maxamed seed u aragta adiguna arrintaas horta waa arrin aad iyo aad horta looga xumaado kaa yar ee afar iyo toban jirka ah arrin laga yaabuu sameeyo saacad buu sameeyo caadi ahayn marka alxamdulilah iminka ilaahi subxaana watacaala wiilkii yaraa waa la bartay iminka madaxweynaha maraykanna aad baa ugu mahadnaqayna oo wiilka soo dhoweeyey uu casha qaadayo insha allah soomaalidana waxaa dhihi lahaa kaasoo maydhan iyo dad badan baan ugu jira oo aqoon-yahana dadkaan soo dhowaysto ilahay wadda keenyana nabada ka dhigo cabdiraxmaan cali shiree cabdiraxmaan sideed u aragta adiguna niyo arrintan waxaan u malaynayaa waa arrin ka jirta barbaryaha banoorda amerika ama waddamada westernka waa muslim fobia dadka islaamka laga qabo waaye laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inuu helay cadaalad waddanka maraykanka ay muujinayso inay cadaaladii ay shaqaysay wiilkiina dib loo soo celiyey madaxweynihiina uu ku martiqaaday meesha ugu sarraysa waddanka laga telinayay arrintaa waa soo dhoweynayaa laakiin waa arrin jirta muslim fobiyad waa mid jirta oo dadka dhibaatooyin badan u keenta dadka muslimiinta ah waxaan rajaynayaa dad badan marka inay arrintaa u istaagaan oo si fiican loo wacyigeliya dadka inaanu lahayn dad argaxisaa ilmaheennana la dhiirogeliyo ay la mid yihiin maskaxda dadka ilmaha kale ay leeyihin ay leeyihin